ururka onlf ayaa mar kale ku baaqay in si nabad ah lagu sii daayo cabdikariin muuse qalbidhagax oo horey dowladda soomaaliya ay ugu gacan gelisay etoobiya onlf ayaa sheegtay in sii deynta qalbidhagax lagu xiray shuruudo ay ka mid tahay in uu ka laabto mowqifkiisa siyaasadeed maxamed cabdi sandheere ayaa arrintaasi ka waraystay afhayeenka onlf cabdulqaadir xasan hirmooge
wadahadaladaas wax lagu heshiiyey ma jirin waxaa qolada dhexdhexaadiyaashihii ay kenyaatiga ay soo jeediyeen inaan albaabka wadahadalka la xidhin maadaama wax lagu heshiiniyey ayna jirin wax si kala fogaansho badanna aan la samaynin marka ma jiro hadda wadahadal socdo arrintan ku saabsan qolo si cad u diido wadahadal ma gelayna tirina ma jirto waan gartay wax wadahadaloo ku saabsan in maxaabiis lasii daayo miyay ku jireen maalmahaas wadahadalka way ku jiraan maxaabiisin laakiin laguma heshiinin oo tira maxaabiista noo sii daaya iyo xigaas ma ahayn waxyaabihii lasoo qaaday bay kamid ahayd in qodob waxyaabihii aan lagu heshin markii wixii waaweynaa lagu heshiin waayo kuwii kalena lama soo qaadin marka maxaasi maxaabiisideyntani waxay ka socotay etoobiya oo dhan bay ka socotay baresharkii ka dhashay banaanbixii ummadaha amxaaradii oramo badan oo la xidhxidhay bandoogii ama marshalloogii lagu soo rogay sanadkii hore dad kumaan kuma oo lagu xidhxidhay adduunyada oo ku ceebaysay saxaafadda adduunka oo la socotay arrimahaasay ku xalinayeen marka waxaa la yidhi si guudba maxaabiista ooda ha looga qaado hawshaasay hadda xabsigan ku yaala magaalada adhisabe ee kaalit layihahdo ee ee weyn sagaal ruux oo oo soomaali anbaa ku hadhay dadkii kale o dhan waa lasii daayay waan gartay haddaan si gaara ku weydiiyo qalbi dhagax oo aan ognahay in muddo aan fogeyn ka hor laga qabtay magaalada muqdisho laga qaaday waxaa warku nagu soo gaadhayaan in loo soo bandhigay inuu in la sii daayo hase yeeshee shuruuda lagu xidhay arrimahaas may jiraan way jiraan oo waxaa jira cadaadis adag oo la saarayo lagu qasbahayo inuu in jigjiga la geeyo in taliska etoobiya ay isticmaalaan oo codkooda uu ku hadlo oo saxaafadda uu ka hadlo oo si iyaga qurxinaysa u hadlo oo muxuu ahay dadka soomaalida u abaabulo inay garab istaagaan taliska etoobiya oo ay ka hortagaan shucuubta banaanbaxaysa ee goobnimo doonka ama ama xaqdaydayga ah ee iska dulqaadaysa heeriyada taliska muxuu ahaayey etoobiya haysta marka arrimahaas oo isku dhafan baa waayahanba ku socday isna wuu diidanaa marka waxaa jira cadaadis dheeraado hadda arrintaa ku saabsan oon aada uga digayna caalamkana aan aan aan aan maqashiinayno yacni inay xadgudub ku tahay xuquuqul insaanka nin maxbuus siyaasi ah oo dal kale laga soo afduubay oo dal kale soo dhiibay oo dawlado kale ku lug leeyihiin oo qadiyad umadeed matelayay oo hogaamiye siyaasi ah in mis in in misuska intaa leeg adeegsiga qaabka daran ee maaragtay addoonsi nooca in loola dhaqmo aada iyo aad bay xuquulisaanka ugu xun tahay arrintaasuna waxaan yacni wax la qaadan karaya maaha arrintaasi way jirtaa cabdikariin cadaadiskaasaa haysta dee waan insha allahu hay-adaha xuquuqul insaankana waanu ka howlgelaynaa waan gartay waxaad kaloo sheegtay in dad soomaali ay ku hadheen isla xabsigii laga sii daayey dad kale mucaaradka ee oromada iyo amxaarada isugu jiray xubnahaasi ma onlf bay ka tirsanaayeen xubno onlefa iyo dad shacab oo laiska soo eedeeyey sidaadaba haddaad soomaali tahay mutaham baa tahay eedaysanaa tahay weligaaba in lagu xidho iyo inaad banaanka joogto way dhici kartaa in lagu xidhona way dhici kartaa inaad geelaaga iska raacanaysaan laakiin si dabiici aad eedaysan u tahay marka dad waxaa jira un af soomaali baad ku hadlaysaa soomaali baa tahay intaad noqon lahayd soomaali baxsaday intaad jabaad baxsaday noqon lahayd soomaali xidhmay aad noqotid shacbiga soomaalida wiilashii dhalinyarada soomaalida iska tahriibahayay ee suudaan u socday ee libiya u socday ee waqooyiga africa u lugeynayay yaa bahashan yaa qabrigan etoobiya lagu wada xidxidhay kuwii xamar laga soo dejiyey baa kamid a kuwa hadda lala-yahay baa kamid a kuwa jeelasha gobolka tigreega iyo gambeelaha iyo benishangolka iyo galbeedka etoobiya xuduudda suudaan boqolaal ku xidhan oo soomaaliya aan ognahay marka sidaadaba soomaaliyaow goorta lagu xidhaya lama hubo in lagu xidho waa la hubaa laakiin goortan baada hubin waan gartay marka arrimahaasi mayna sii kala fogeyneyn wadahadaladii udhexeeyay onlfta iyo iyo dowladda etoobiya wallahi wadahadaladaasi kuwa siiya waxa weeyaan jawi soo dhaweynaya maaha in maxaabiistii soomaalida laga reebay maxaabiistii etoobiya waxaa dhacay maxaabiista soomaalida marka hadda la meermeerinayo oo laleeyahay lama sii dayn karo oo maskaxdaa loo maydhayaa oo laguma kalsoono oo caafimaad ma qabaan yacni dhaqan celin baa lagu sameeyey etoobiyadaa dhaqan ba dawladaha adduunka u dhaqan xun baa lagu tilmaamay xuquuqul insaanka ugu xun ururada xagga siyaasadda iyo xorriyadda siyaasadda iyo xorriyadda fardiga iyo xorriyadda wax abuurka iyo xorriyadda is-abaabulidda iyo xorriyadda qoomiyadahaba ku liidata marka waxa etoobiya baraysa ma garanayno waxaa kale oo jira soomaalida discrimination baa lagu sameeyaa si siyaasi ah maxbuuska ku wada xidhan xeel jeelka dhexe qaalitiliyaada ee soomaaliga iyo qowmiyadaha kale soomaaliga ka dulman wuu ka raashin yar yahay wuu ka ciqaab badan yahay wuu ka jirdil badan yahay wuu ka naxariis daran yahay wuu ka cafis yar yahay sidaa daraadeed ba hadda jeelasha dhexe ee dawladda dhexe waxay dhahaan ay maamusho dadka ku hadhay waa dad waa soomaali un jeelashii ku yaalay gobolka soomaalidana sidii bay u buuxaan
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ururka o n l f oo khadka telefoonka ugu warrameeyey maxamed cabdi xasan sandheere waxa uu ahaa cabdulqaadir xasan hirirmooge dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya inaanu la xiriirnay dhinaca ismaamulka soomaalida etoobiya si ay uga jawaabaan eedeymahan uu ururka o n lf usoo jeediyey hase yeeshee noomaanay suuragelin inaanu khadka telefoonka ku helno marka ugu horreysay ay noo suurta gashana waanu idiin soo gudbin doonaa